walaa yajuusu an yastawfiya alqisaasa ilaa bixadrati suldaani aw naa'ibi qisaastii inuu oofsadaa uma banaana ilaa suldaan meeshuu joogo ama naa'ibkiisu jooga maaha waxaa la diidayaa ninkaan ninka qisaasta waa ku yeeshay qisaasta waa ku yeeshay laakiin ha ku yeeshee inay fawda noqoto lama rabo ninba nin disho laysdaba galo oo sida hadda qabaa'ilka ay yeelaan oo kale saasoo kale la yeelee suldaan baa arintii goynahaya ninkii kale oo isdhaqaajiyana gacantuu la gela ninkii kale oo isdhaqaajiyana sigaa gacanta la gelahaya marka suldaankaas ayaa qisaastii xukumahayo asagaa dadka kale amrahayo arrimahaas kala jahayna laakiin haddii qofba qofka kale u galo oo yidha qisaasaan ku leeyahay asna mid kale u dilahay maanta dhan waa la ysdhamayna musiibaa soconaysa haye ninka qisaasta waxaa lagu oofsanahayaa buu yidhi laa yajuusu an yastawfiya alqisaasa inuu oofsado ilaa bixadrati suldaani oo naa'ibi marka hadduu isagu ninkii intuu dilo iska disho suldaankii uu soo keeni suldaanka asaga ku tacalluqaya tacsiir buu la gela suldaanku waa tacsiiraya sababta wuxuu diidaya inay bilaabato fawdada ninba nin iska dilana fain kaana man lahu lqisaasu yuxsinu ninka qisaasta lihi yuxsinuhu hadduu hagaajinahayo makanahu minhu waa makanina ninkaani waa nin shayga qisaasan karo qaabka loo goosto xibinta nin yaqaano oo goosan kara suldaanka wuxuu leeya ka goos isagu uga goynma ka goos ninkan waa caraysnaa marka caradii uu caraysnaa waxaa la rabaa inay caradii degto waxbuu ka dilo caradii inay degtaa la rabaa waxa le aduu ka goos ayadduna hadda faqad jacalnaa liwaliyi suldaan miya suldaan buu ku yeelanaya markaa waxaa leeya ka goos wa ilaa oo hadduusan asagu yusuubinayn oo sida qisaastan loo kama ma qisaasan karo xibintii ma hagaajin karo umira waxaa la faraya bitawkiil wakiilo wakiilasho waxaa le qof wakiilo kugu qisaasta kugu qisaasa wakiilo wain kaana alqisaasu linayni laba qof hadduu u sugnaaday lam yajuuz liaxadihimaa midkoodu ma banaana an yanfarida bihi inuu la kale noqdo mid kale intuu soo kaco inu asagoo gow iska siista lama ogole labadooda qof bay wada wakiilan doonaan ama labadooda midkood bay u dhaafi doonaan fain tashaaxaa hadday murmaan oo ku doodaan fii man yastawfiihi kana oofsanayo uqrica baynahumaa waa loo qori tuura labadoodaa loo qori tuura midkiin waxaa leeya kii qorigu usoo baxo walaa yuqtasu min xaamilin xataa tadac meeshaas waxaa laga hadlayaa qisaastan qofka la qisaasanaya lama rabo inay dad kale oo qof kaleo aalia dhibaato u keento qof kaleo saddexaad inay dhibaato u keento lama rabo waxaa la rabaa inay labadooda ku kooban tahay marka naagta uur kale haddii layidhaha hala qisaaso ilmihii caloosheeda ku jiray ayaa dhibaatadii gaartay marka naag xaamilaa la qisaasima xataa tadaca ilaa ilmaha dejiso wayastaqniya alwaladu ilmuhu ka deeqtoonaado bilabani kayriha keyrkeed caneed ku deeqto caanaha xoolaha ayuu iska cabi karaa hadda xoogaa waa soo weynaaday markaasaa la dhaaf markaasaa la qisaasan qisaastiibaa weli lasii jejabinahaya waxaa la rabaa in lasii bayaaniyo waman qadaca alyadda gacan ninka ninkii gooya uma qatala markaas kabacdi dila laba dhibaatuu geyso gacanuu gooyey markaa kabacdiu madaxa ka gooy ama xabad ku dhifto tuqdacu yadduhu gacantaa laga goyna qisaastu waa mumaatalo sidii uu yeeloo kalea la yeela gacantaa laga goyna wa in maata hadduu dhinto uma yuqtal markaa kabacdaa la dila fain maata fahuwa arinku waa kaaso waa ku dhammaa waman qadaca lyadda uma qatala tuqdacu yaddu gacantiisaa la dilahaya uma yuqtalu markaa kabacdaa la dilana fain qadaca alyadda marka gacanta hadduu gooyo oo famaata min daalika uu dhinto isagu dil kale isma raacina gacantan kaliyuu ka gooyey gacantiiaa siraayadeedii kacday waa dhintayba wuxuu yidhi qudicat yadduhu gacantiisaa la goyna fa in maata hadduu marka dhinto inta gacantii laga gooyo oo dhiigbaxoo dhinto fa huwa arrinku saasuu ku dhammaa wailaa qutila markaa kabacdaa la dilay marka laba masaloo kala duwan weeye midda hore ninkaan gacantiibuu gooyey ama xibno kaluu jarjaray markaa kabacduu dil kaas waxaa la yeela intuu xibin jarayaa la jarhaya markii la jaro kabacdaa la dila kani hal xibina kaliyuu jaray gacantiisi xibintii siraayadeedii baa gaarhay xibnihii kale waa dhintay xibintaa laga jara haddii asagana siraayadii oo kale gaarto hagaag hadday gaari weydo hadda kabacdaa la israacin waa la israacin saas ومتى عفا مركو عفيو مستحق القصاص قصاص تمدكي متي على الدية الدية كو عفيو يراه قصاص واسكا دافي دية اللي يقول بدل سقدر قصاص قصاص تا دعيسه ووجبت الدية دية وواجبيس هدا كبعد نينكي وادلنا انا واكبحي مجر أرنك وايس بدلت بد بدو يسكو بدل بل لو عفاه هدو عفيو مستحق يورنا دو عفيه اسك دافي لو عفاه دو عفيه بعض المستحقين قوي متي قاركود مثل ان كانوا ان كان انه سغناد وي للمقتول كان لدلي اولاد العلم ليه وفيعفو احدهم يدكود وعفيه سقد القصاص قصاصتي ونعس dadkii qisaastaan lahaa mid ka midi hadduu cafiyo mis qisaastii waa dhaca wawajabat diyatu diyana waa jirtay dadkii oo dhan diyay marka ka sinaana mar haddii qof ka mid ihi cafiyo qisaastu wax kala barbarmi karo oo qaybsami karo oo qaybna laga qisaasana qaybna la reebi karo maahane waa wada dhacday qisaastii hadduu mar cafiyo faman cufiya lahu min akhiihi shayun faattibaacun bilmacruuf وأداء إليه بإحسان ومن قتل جماعة جماعة متكي دلي أو قطع عضوا حبن جرى من جماعة جماعة واحدا بعد واحد مد متكي كدم بي انتو يولن ويمي وقعان وكجرى أما أيق يولن ولاي اقتص منه ولقى قساسنا للأول كي يقول hal gacan uu qabaa hadduu shan nin gacmo ka jaray hal gacan uu leeyahay halka gacana kii ugu horreeyaa jarana haddii uu wada dilay ayagoo dhanna kii ugu horreeyaa loo dila walilbaaqiina diya intii soo hartana diyay leeyihi hadduu xoolo leeyahay ilaa intaa nin uu dilay diyadooda la dhammaynahayo xoolihiisaa laga qaaday haddii uusan xoolo yeelana waa layskaga yeelan doona mid aakhira wax laga goosan doono hadda adduunka ilaa xoolo ma qabay waana la dishayba ninkii kii ugu horreeyaa dilan اقتص منه للأول وللباقين الدين نمان كاسي مركا وا نمان مد مد ادل مد با هريه مد با هريه مد وا كل هريه واحدا بعد واحد اما حبنها واحد بعد واحد وكجر فإن جنى عليهم دفعة واحدة هل مروا أيو جنايو قد ودسكو هل مغر هوك التوري وحبو كسو ولا دميي هل مروا فعلوا قيستا قد ولا دمتي hal madfaco uu soo tuuraa giddigood ku wada dhacay ayaga qaraabadoodii oo dhan qisaas bay rabtaa marka wuxuu uqrica waa loo qori tuura hal qofa ha dilan kare ninkii wax ka badan ma heli kare waa loo qori tuuraya midkii qurcadaas usoo baxdaa dilanahaya kuwa kalena diya yeelana kaas nin baa jamaaca dilay wain ishtaraka jamaacatun jamaaca hadday wadaagsato fii qatli waaxidin hal nina dilkiis qutluu waa la dila bihi asaga shan nin lix nin bay ahaayeen gacantay wada saareen waa ku wada dhifteen oo ninkiina waa dhintay giddigood waa loo wada dilay nin laga reebi sawaaun istawad janaayaatuhum dhaawacyadoodu sinaayeena ow tafaawatad kala badnaayeen ma kale xataa low jaraxahu waaxidun mid hadduu dhaawacay jiraaxatan hal dhaawaca wa aakharu mid kalena miata jiraaxatin boqol dhaawac ومات وحين هو دنتي كانت تلك الجراحة وكانت تلك الجراحة جراحات المفردة وكل يدي أو تلك الجراحات جراحات كاسي مما لو انفردت ذي كل نقطة لقتل الدليل هل داوع وكدفتو كل جس لو دمان الله مد كان بقول داوع وكدفتو بقول كل دلو كدفتو أو دمان الله مد والبجار كسوا أو دمان الله واسكت درسنا لازمهم القصاص ولا بدل القصاص بكل لازمه نيو ولبا وح أو جيست نيو أو دمانك لا بدل القصاص بكل واجب qisaastooda laakiin kala duwanaanayso ninkaana hal jaraaxaa ku dhiftaye halkii jaraaxaa lagu dhifanayo meeshu uga dhiftay haddii u dhiman waayana waa la israacina midkaan hadduu boqol ku dhiftana boqolkiia lagu soo dhifanayo hadduu rabo dariiqaa kusoo dhintay qisaastooda xoogaa kala duwanayso maxaa yeele qisaastu waa qaabku wax u geystay qaabkiisiyaa loo raaca qaabkiisiyaa loo raaca اللهم إلا أن يقدع الثاني كان لبعض إنه جوية ما هن الجناية الأول كي ورا الجنايس لبدو متك متك ضمبية هدو كي ورا الجنايس بابية وح أنجرين بكسوقات بأن يقدع الأول ويده كان هرجع عنبو كجوي يو نحوها فربو كجوي عنبو كجوي وحبو قدفت ويقدع الثاني رقبته كان كلا لقنت قدفت أو يقده نصفين لو لبو كلا جعل marka haddee nin laba loo kala jaray ama luqunta laga gooyey gacan jarideed waa tirtirtay taas marka kanna maa la saara falawalu jaarixun kii hore waa dhaawacay waani qaatilun ka labaadna waa dil labadoodu waa kala duwan meeshaas marka jamaaco dhan baa wadaagsatay dil jamaacadu marmarka qaarkood waxay noqon karaan qaar la qisaasanaya qaar aan la qisaasanan ayay noqon karaan see baa la yeela walow shaarakal caamidu ninka kaca u dilay haddii uu la wanaagsado muqdian mid gabsan falaa qisaasa calaa axadin axad korkiis qisaasi maa laba nin baa ninka dishoo nin darbi meeshaas wax ku tuuraaye wuxuu ku tuuraya ninkaana kusoo dhacay ninkaana waa ula qasto toos ugu riday labadoodina waa wada dhig ninkaa hadda uu malaha qisaas malaha qisaastuna kala barmi mayso qisaastiina ma kala barmayso marka falaa qisaasa calaa axadin marka labadooda diyaa laga rabaa laakiin diyada gadaal baa laga sheegi doonaa insha allah diyada kala adkaanaysa laba diyo kala dhib badan bay noqonaa walow shaarakal ajnabiyu ajnabiyu ajnabigu hadduu la wanaagsado aban aabe uqtusa min alajnabiyi ajnabiga waa laga qisaasana ninkan aabbihiis iyo nin ajnabiha wax ku wada dhifta aabbihiis waxba lagama qisaasan karo laakiin ajnabigii waa laga qisaasana aabbahan qisaasta laga cafiyey shay ficilka ku saabsan maahayn wax kaloo macno khaarijiya ayuu ah laakiin kii khadaca ficilka wax ku dhinteen laftiisii ayaa waxaa ku jirta cilada wax loo qisaasi waay ficilka loo dhintaa cilada marka labadooda farqi baa ku dhex laakiin aabbahan waxa dilka looga cafiyey ficilkan wax ku dhex jira maahane waxa weeye dhinac kale wax kaloo ka imaana waalidnimada iyo meel kale ويجب القصاص قصاص واجب ايضا في كل جرح اول حبين با laga hadlahay hadda dhaawacyadii baa la soo gaaray fi kulli jurhin dhibic xibin dhaawac kasto inta ha gaarahay ila cadmin laf dhaawac baa lagu dhifta dhaawac laf buu ku taga kana dhaawici oo kala lagu dhifanayo laftiya lagu geeyo qisaas waa suuga galaysaa meeshaas kal muudixati tii cadaynaysa way fi ra's wal wajh madaxii buu ku dhifta marka laftii uu cadeeyay asagana intii oo kala lafta la cadayna waa la cabirahayaa intii uu lafta cadeeyo kale intii oo kale lafta la cadayn waa laga qisaasan kara ushii uu ku dhiftoo kale laguma dhifan karo maxaa yeelay tii oo kale ma keeni karto laakiin waxaa loo sameynayaa farsamo intii oo kale lagu cadeeyo oo marka lagu qisaasan karo marka laf hadduu gaarahayo laftaasay arrinta ku joogsanaysaa dhaawacu sii gudbi mahayo qisaasta suuragalo وجرح العضد كالموضحة في الرأس وجرح العضد عدودي داوعيدي عدود دانو داوعي لف باي كتغيسا لفتي كتغتي لفتا لوغي والساق الشنشر والفخذ البودد وحاصلان لف باي كتغيان مركا لفتي اي كتغيان انتيا لجيحا لفتا لوغي إذا انتهى الجرح هدو داوع كل ماضو إلى العظم لف هدو كل ماضو midkaan lafku dhammaanay calooshuu bir ka geliya haddii caloosha bir laga geliya xagee birta ku joogsanaysa meelay ku joogsanaysa waxaa la rabaa qisaastiina waxaa la rabaa meeshii uu ku geeyey inuu geey والمراد بالموضحة وحال جورا وبانتهاء الجرح إلى العظم وحال جورا أن يعلم إن الأجاد وصول السكين سكين مدد إلى جارتي أو المسلة أمام حارك إنه جاري مثلا إلى العظم لفت مسلة وح وح لقط طلو oo cirbadda yartaana ka weyn marka jag buu ku siiyey laftii uu gaarsiiye laftii inuu gaarsiiye haddii la ogaa isagana waa lagu dhufanaya laftiyaa la gaarsiiye sakiin baa uu ku jeexay laftii uu gaarsiiye sakiintii waa la jeexay laftii waa la gaarsiiye inay lafta gaartay in la ogaado meesha inay walaa yushtaradu duhuuru lcadmi laftii inay muuqato ru'yatu loo jeedo shardi maaha laakiin waa ku dhuftay laftii uu qacsiiyo waa la arkaya laftii uu gaaray takhtarkii baa fiiriyey misbaar buu ku fiiriyey waxaa soo baxay laftii inuu gaaray isagana lafta gaarsiisaa laftaa la gaarsan hadda wuxuu rabaa meeshaan diyadii inuu ka galo qisaas waa kuu soo sheegay faslun idaa kaana alkhada'u qatlu khada'an hadduu yahay aw camda khada'in uu yahay khada iyo camdu khada maxay kala ahaayeen camdi khada waa u qasteen laakiin waxaan wax dilin weeye camdulkhada haddii la yidhaha camdiga maxdigaana qofka uma qastin ama ficilkao dhanba uma qastin labadaas haday tahay idaa kaana alqatlu khaaan aw camda khaacin aw aala lmru amarkuu u laabto filcamdi midkii ulakaca ahaa bilcafwi cafwi ugu laabta ila diyati diyo ninkan waa ula kacay laakiin dadkii baa yidhi diyaha nala siiyo arrintii diyay u laabatay saddexdaas jeerba wajabati diyatu diya waajibaysa marka diyadii saddex jeer bay waajibtay camdiga qatligana waa khadac waa mxuu ahaa shibhu lcamdi ama camdu khadac ama camdi maxdiyuhu ahaayee arrintiibaa diye isku bedesho dadkiibaa diye doortay labadaas saddexdaas jeerba wajabat diyatu buyiri idaa kaana alqatlu khaaan hadduu yahay ow camda khaacin ow aala lamru amarku ugu laabto fi lcamdi lakicii bilcafwi cafin la cafiyey darteed ila diyatu ugu laabto wajabat diyatu diya waajib hayadiyo imsaata ودية الحر المسلم الذكر مئة من الإبل بقول جيلو فإن كان عمدا هدو لكعيه فهي مقلبة صدح دان قضب ولا صوشي ديادو الإسلاميك ديادو وحس لأبو اسكو ميزانا ما بقول نفو جيلو واتاي لكن بقول كان اسكو نوعهي marka wuxuu yidhi fain kaana camdan hadduu ula kac yahay fa hiya muqalladatun mid la adkeeyo wey min alaaati awjih saddex meelood baa laga cusleeyo laga adkeey saddex meelood bay ka aragto waa la cusleeyey saddexda jeer midda ugu horeysa waxa weye kownuhaa xaalatan farasaar ay tahay sanadka dambe ii soo laabaya male ninkan ulakaca waxu dilay wixiisu farasaar wey haddaa la kala qaadan waa culusta magdharaareed miyay yidhahdaan maaqan waxbay sheegaan waa maanta meesha la soo joojiyo xoolihii oo dhan waa masale adagu wa calaljaani ninka wax geystay korkiisayna tahay qaraabadiisu shaqo kuma leh asagaa laga rabo hadday qaraabo wax ka bixinayso asaga loo xisaan falahayo laa bas laakiin asagaa laga rabo waa ninka wax wa muallaatun mid la saddexeeyey w muallaadu maxay tahay alaaiina xiqa soddon neefoo geeli waxa weye waa xiqa aaaiina jadac aarbaciina khalifa afartan rimaya ee xawaamila rimanoo fii buduuniha awlaada ilmaheeda ay ku jiraan marka geel waaweyn ayaa laga rabaa marka saddex meelood baa culayska saaran yaho marna geeliibaa waaweyn marna wixiibaa farasaara marna waxa weye asagaa laga rabaa cid ugu tegi mayso saddexdaas waxyaalood ayaa hadday ulakac wax u geysto saddexdaasa diyadiisii culays bay leeda muqallada wey min alaaati awjuh kaas waa midii ulakac ahayd oo la yidhi diyada iska bixi diya iska bixi haddii la yidhi diyadii waa diyo culus meel walba waa ka culusta wain kaana camda khada'in hadduu yahay fa hiya muqalladatu min wajhin waaxida hal dhinacay ka aragta oo maxay tahay kownuhaa muallaatan inay tahay diyada oo camdiga iyo diyada camdukhada u waa isku nooc markii xoolaha noocooda la fiir mukhafafatun min wajhayni laba dhinacna waa ka furuda maxay yihiin labada waj kownihaa muajala inay muajala tahay muajalada hadhowtida intay ku madalaysanakeeda saddex sannadood baa midba tultu la bixina wa calal caaqilati caaqiladada korkeeda inay tahay qaraabadana waa bixinahayaan ninkaan asaga maaha waxa laga rabo qaraabadaa laga rabo marka laba meelood bay ka fududaho wixii waa qaan kala tagsan oo qaraabada laga rabo waa fuday midda kalena waxa weye wax oo dafca dafca loo dhiibahayo sanawaad ku socono muajala wey labadaas fudayd baa ku jira laakiin geelu waa geel waaweyn wain kaanat khaaan wain kaana haddii uu yahay qatligu khaaan hadduu yahay fa hiya mukhafafatun min alaaati awjuh saddex meelood bay ka fududa saddexdii ay ka cuslayd ee diyada camdigu saddexdiiba waa ka fududa kownihaa muajalata waa madalaysantahay waa mid wa cala alcaaqilati caaqiladii korkooda inay tahay qaraabadii wa mukhamasatan shan meelood inay taho geel yaryar baa ku jira cishriina binta makhaad labaatan bintu maqaad hal hal sana jir sanadkii labaad madaxa gelso wacishriina binta labuun wacishriina ibna labuun ibna labuun waa labaatan rati oo laba sanaa dhammaystay sanadkii saddexaadna galay wacishriina xiqa saddex jir oo afartii galay wacishriina jadac afar jir oo sanadkii shanaad galay marka cishriin cishriinkaasi ay noqotay marka geeliina waa yaryaraaday oo waa soo fududaaday waana qaybsan yahoo qaraabadii baa laga rabaa saddex sanadoodna waa ku meelaysay marka saddex meelood baa fudayd uga jira meeshii saddex meelood culays uga jiray midii camdig oo asaga laga rabo oo farsaar ay tahay oo geeli geel waa weyn yahay saddexdaa diya saasay u kala qaybsan diyada khadaca marka waqtiyaal waxaa jirta aan la fududaynayn waqtiyaashiibuu kuu sheega allaahumma ilaa an yaqtula daa raximin maxram qof qaraabo u saaxiibo maxrama inuu dila maaha qof qaraabadiisa oo maxrama oo hadduu maantay laba jinsioo kala bedelan yihiin nin iyo naag ay yihiin aan isku nikaaxsanayn hadduu dilo oo khada u dilo diyadu muqalladu aw fi lxarami xaramka hadduu ku dilo isagana muqalladu aw fi lashhuri lxarumi ashhur lxurum hadduu ku dilo wahiya dulqacda wadulxaja wlmuxaram wrajab ashhuru xurum yaa soomaali baraha fainahaa takuunu muallaatan bay noqonaysaa khadaan kaana aw camdan wuxuu raba ha ahaa waa mualla dhinacaasay ka culusta walaa yu'khadu fi libili maciibun geel hadaadiilaya geel baa la bixinaya hadhowtadii geela laysku qabqabsada lama rabo neefkaani laba jirkii waa yahay saas waxaa la rabaa midaan ceebaysnayn walaa yuukhadu fi libili maciibun mid ceebaysan la qaadin fain taraadow hadday ku raadi noqdaan cala alciwad ciwad can ilibili geeli laga bedasho jaazi waa bannaanta waxay dhahaan geela iska dhaafe lacagna siiya ama wax noocaasa na siiya wixii ayagu ay ku heshiiyaan waa ansaxaysa heshiiskaas laakiin hadda waxaa gala dad aan dhiigga waxbaba ku lahayn ayaa gale waxaa la rabaa dadkii dhexlaayay ninkan la dilay oo qisaasta lahaa inay heshiiska galaanba heshiiska dadkaasaa gala wadiyat lmar'ati naagtii diyadeedii naagtii muslimada ahayd fi nafsi wakayriha nisfu diyati rajuli ninkii diyadiisa niskeeda wadiyat lyahuudiyi wاnasraaniyi uluثu diyat muslim soddon iyo saddex laado wadiyat lmajuusiyi uluثa cushri diyat muslim muslimka diyadiis toban meelood haddii loo dhigo labadeed ulu lix halaadiyo jajab bay noqonaan majuusigana waa majuusi muslimiinta ku hoos nool weeyaan heshiis lagula jiray wax lagula jiray wadiyat lcabdi addoonkii diyadiisiina qiimatuhu qiimadiisii wey waa la qaymaynaya addoonka asaga diya kale maaha waa la qaymaynaya wa acdaa'uhu xibnihii laga jaray iyo wa jaraaxaatuhu dhaawacyadii loo geystayna maa naqasa minhaa min alqiimati qiimada wixii ka nusqaamay gacan baa laga jara addoonkaanoo oo gacantiisa wataa imisuu noqon lahaa intaas haddii gacanta laga jara imisaa ka uu goynaya intaas imisaa nusqaana inta nusqaantaa la waa qaymo marka diyadiibuu soo wadaayo marka diyooyinku waa kala duwan yihiinoo nuucyaal kalaa jira wa fii maa idaa daraba badnaha naag uur leh hadduu caloosha ku dhifto fa alqad janiinan ilma ay soo tuurto mayitan dhintay quratu quraca naagtii waa dhaawac loo geystay uur bay lahayd uurkii bay soo tuurtay ilmahaasi nolol hadday ku soo baxaanoo dhintaan qof weynoo la dilay laakiin calooshii bay kusoo dhintoon ayagoo meedahay soo bixen qura wax la yidhahdaa laga rabaa diyo kaamila maaha qura quraduna maxay tahay wahiya cabdun addoon wey ow amatun addoon saliimatun nabad qabta ceeb ka nabad qabta oo biqiimati nisfi cushri diyati oo abi aabbe diyadiisa cushurkeed niskeeda shan halaad waa inay u dhigan qiimahaan ow cushri diyati ummi hooyo diyadeeda cushurkeed marka diyada cushurka habarta ama nisfi cushurka odagu waa un shan halaad shan halaad waa inay qiim ahaan ugu dhiganta haddii kale shantii halaad haddaan addoon la arag shanta halaad baa la bixina wlcaaqilatu caailadu caailada maantoona caaqila wax bixinaysaa le caaqilo waayo wlcaaqilatu hiya alcasabaatu casabooyinkii wey maa cadda alaba aabba waxaa ka soo haraya waljadda wlibna wabna alibni kuwaas wixii ka soo haray ninkan wax geystay usuushiisa iyo furuucdiisa maahana dadka kalaa laga qaado caaqiladu dadka ka baxsan asabadii walaa yacqilu faqiirun faqiir wax caaqilayn maayo nin faqiiru aan waxba haysan wax laga qaadin muxuu bixina walaa sabiyun sabi laga qaraabadu ku jiraa laakiin waa sabi sabigaan waxa lagu soo qadaro wiilkan yarka amalka dadka waaweyn baa bixina walaa majnuunu walaa kaafirun can muslim haddii qaraabada gaal ku jiro oo muslim uu yahay waxa diyada laga bixinaya caaqilada kuma jiro labadoo ismaba dhexli jirine waxna iska bixin maaya wa cagsu cagsiin waa sido marka dadka noocaasa laga bixinhayaayo waa dad casabadii ka mid ahoo aan waxba laga qaadayn wey inta xoola haysata ayaa wax laga qaadahayaa oo caqliga qabto qaangaarka fayajibu calayhim cala alcaaqilati waxaa ku waajibahaya diyatu nafsi alkaamilatu oo kaamila acnii almiata min alibili boqol geelahan ka wadaayo fii alaai siniina saddex sannadood bay ku bixin fatajibu waa ku waajibaysa calaa kulli qaniyin qani kasta cinda alxawli markii sanadka soo wareego fii kulli sanatin nisfu diinaar baa ku waajiba nisfu diinaar baa mid walba laga qaada wa calaa kulli mutawasitin rubcu diinaar baa laga qaada ayaga hadee wax culays badan haddii qaraabada ninka dadka u aho qaraabada ka qabaa toban qof noqdaan tobankoodan wixii o dhan ha bixiyeen kii walba waxaa laga qaadahaya nisfu diinaar sanadki wa calaa kulli mutawasitin rubcu diinaar faqiirkiina waa laga tegay faidaa baqiya shayun hadduu wax soo haro ukhida min baytilmaal baa laga qaada dowladdaa ka bixinaysa wailaa baytulmaal haddii la waayo fa min aljaani jaanigaa dib loogu laabanay ninkii wax dhaawacaa dib loogu laabanay ninkaan xoolihiisii meel cidlaa diyadiisi lagu sii deyni qaraabadaanna waxay ahayn wuxuuda muwaasaadii taageeray ahaayeen maahan waxayse qaadi karin culus maaha wax korka laga saaray haddii ayaga wax laga soo waayo baytulmaal haddii baytulmaal asagaa lagu soo laaban intii laga leexleexan karo waa laga leexleexdaa arrintii aakhirka dambe waa kusoo horsan wain kaana alwaajibu shayga waajiba hadduu yahay aqalla wax ka yar min diyati nafsi naf diyadeed alkaamilati oo kaamila ka waajibi iljaraaxaati dhaawacyadii waajibkoodii wey dhaawacyadii haddii far baa laga gooyay fartii waa toban halaad farta looma qastin oo kas ma ahayn shaqo uu ku jiraa wax ku dhaceen oo wuxuu ku go-een ninkaan wax uga dhaceen oo ku go-een marka hadday diyatu nafsisaa uga yarta waajib jarax wadiya janiin janiinki diyadiisa caruurka ilmihii yarka caloosha ku dhintay oo shan talaad laga walmar'ati naagti wadimihi dimigii waa wax saddex sannadood midkiiba soddon iyo saddex alaad aysa ku toosi karin famaa kaana wixii ahaaday qadra ulul kaamilati diyada kaamilka uludkeed qadarkeed oo aqalla wixii ka yar fa fii sanatin sana lagu bixina wixii ulutu diya ka yar sanay ku bixina toban halaadi sideed halaadi labaatan halaad hal sanaa lagu bixinaya ajal dheer loo qaban waa uludiya wixii ka hoose wain kaana ulutayni laba ulu hadduu noqdo ow aqalla wax ka yar faulu fii sana horta uludka hore sanad bay ku bixina walbaaqi fi sanati taaniya intii soo hartayna sanadka labaad bay ku bixin waa wax ulutaan ka yar ama laba ulu hadduu yahayna diyadii saddex meeloods lixdan iyo dhowr halaad weye marka sanadkaanna ulu bay bixinayan sanadka kale ulu bay bixinayan konton halaad hadduu yahay sanadkan soddon iyo saddex ay bixinayan inta soo harta sanadka dambe ku bixina saas u walbaaqi fi sanat fain zaada cala ulutayn hadduu ka mid yahay faulutaani fi sanatayn laba sanaa lagu bixina walbaaqi fi thaalitha toddobaatan halaad buu noqday waxaa lagu yeeya siddeetan halaad buu noqday marka markii lixdan iyo lix ay hadda laba sano ku bixiyaan inta soo harta sanadka saxaad ay u dhacaysa sanadkiiba aduu kulutidiya laga walbaaqi fi taaniya hadda wuxuu soo galay xibnaha diyadda laga rabo qofka waxaa la yidhaha diyatul adraaf baa jiro xibnaha intaasoo xibnood markii la geeyo marbaa diyadiisiiyo labaan laab ay noqonaysa diyadiisu adcaaf mudaacafa mar bay noqonaysa marka xibnaha diyada laga rabo ayuu soo galay wa kullu cudwin xibin kastoo mufradin keligiisa xibin keligeedahoo laba aan ahayno fiihi jamaalun qurux ku jirto wa manfacatu nafcina leh idaa qudica haddii la gooyo wajabat fiihi diyatun kaamila diya kaamila ku waajibaysa milu diyati saaxibi alcudwi qofkii xibintaan lahaa diyadiisoo kale loo qatalo hadduu dilin nin iyo naag wuxuu yahay qofkaan hadduu dilo diyadiisoo kaamila ayaa xibinta ka waajibaysa hal xibinahoo keligeedahoo aan lahayn labalaba aan lahayn hal xibinoo keligeed carabkii oo kale sankii oo kale labalaba xibinood meeshii maaha waa hal xibinoo keligeed marka halkaa xibin haddii la goyo diyadii kaamil ha ka waajibaysa mudakarkii oo kale ku jira haye wakadaa kullu cudweyni laba xibnoodna waa sidoo kale min jinsin hal jinsiya ka mid a laba xibnoodoo isku jinsiya laba indhood laba dhagood laba gacmood laba labada xibnood labadooda diya ku jira wa fii ixdaahumaa nisfa midoodna nisfu diya ah gacan buu gooye nisfu diyo labadoodii buu gooye diya kaamil labadii dhagood buu gooye diya kaamil hal dhaguu gooye nisfu diy wakada almacaani walla daacif macaanida la daacifadu waa isla mide macaanidiina sidoo kale wey macnaha lagu la sheegaya waxa weeye xibintan macne oo wax laga faa'iidaysanaya ku jira aragoo kale maqalkoo kale dhadhankoo kale waxa weeye xibintiina waa xibin macno meesha ku jiraana asagana diyadiisu leey marka macaanida iyo la daaciftuna sidoo kale wey fa fii kulli macna minhaa addiyatu diya ah miaaluu hadda kuu gal fa fii qadci ludunayni diya waa laba xibnood soo maahan oo isku jinsi ah wa fii ixdaahumaa nisfa wa miluhumaa alcaynaani labada indhood washafataani labada faruuryo walaxyaani labada lafka walkafaani labada kaf inta intuu ka jara labadii kaf labada camacmooduu ka jara walqadamaani labadii cagood biasaabici mafrahoodiibuu la jara walalyataani labadii baryo manfacana waa leeyihin jabaanna waa leeyihin waluntayaani labadii xaniyood waljfaanu indhihii baararkoodii baarkii korena waa gooyey kii hoosena waa gooyey marka dee hal ilahay kuwaana ku dhisan yihiin isudiyay noqonaya labadii kale hadduu gooyo afartoodii markuu isla jiro alajfaanu jamc buu ka cabiray soo ma arkaysa haye wa xalamata almar'ati naagti labadeedii hormadowwo naaska intiisa horo madow haddii uu gooyo diyaa ku waajibaysa isagii oo dhan ma gooyna intii madoobayd uu jecel waa cudwu fiihi jamaal wa manfaca wa shufraaha shufrahaasina waxa weeye farjiga labada heligo ku daboolan oo hadda soomaalidu laga yaabay inay gudniin dartiisba u goysa wa maarinul anfi sanka intiisii jilicsanayd intaan laadlaado wاlisaanu carabkii wاlxashafatu xashafadii wajamiicu dakri dakrkii oo dhan haduu dakrkii oo dhan gooyo iyo hadduu xashafada gooyo waa wada diyu wakada fii shalali haadihi اlacdaa xibnahan hadday qalalaan xibintii dhaawac buu geeyey xibintaas waa burto waa qalasho ma shaqaynayso ayadana waa diyo gooyn keligeed shardi maan hadday qalasho wlifdaa wey ifdahaas asagana waxa weye haweenkiibuu ku saabsan yahay xaajiska udhexeeya madkhalu dakar wa makhraju lbowl ayaa la gooy xaajiska udhexeeya madkhalu dakar iyo makhrajulbowl xaajiskaasaa la fuji ifdaa isku furw wa salkhi ljild maqaarkii baa laga siibay wa kasri sulbi dhabarkii jabintiisa wa idhaabi alcaqli caqligii tabintiisa dhaawac baa lagu dhiftay bis caqligiiaa ka tegay wasamci maqalkii waxbaa loo geystay madaxa wax looga dhiftay bis wax ma maqla awidaw iftiinkii ishii baa wax arki weyn isha lafteedaa la bixiyey iftiinkiyaa la tabiyey labadoodi waa isla gela labadooda mid walba diyadiisi haddii ishiioo joogta iftiinkii tago diyow haddii isha la bixiyana diyow aw nudqi dhawaaqi waxbaa loo geystay madaxii baa jaraaxo looga geystay ma hadlahayo nudqigii oo dhan baa marka tegay haddii xuruuftu kala barbarantoo qaybi dhuntoo qaybi taallo markaas xisaab kale wey aw ishami urintii urintii baa tagtay waxama urina aw idawqi dhadhanki marka macaanidaas ayadana waa ka waajiba wa fii kulli isbicin cashrun min alibili fartii walba toban halaad ba ah wa fii sinni fii kulli sinnin khamsun iligii kastana shan baa iligii kastaba shan halaad baa laga rabay wa ama aljiraaxaatu dhaawacyadii fi lbadani oogada kale loo geysto fal xukuumatu xukuumaba ah dhaawacyada meeshaana laga duray intaa laga duray haddaan mar meel la qisaasanaya ay tahay xukuuma wey xukuumadu waxa qiyaas imaamka qaadiga ijtihaadahaya dadka khibrada leh intuu kaashado markaasaa wax lagu xukumo waxbaa markaas lagu xukumo wa fi lwajhi aljiraaxaat fi ra'si miya wa ama aljiraaxaatu fi ra'si walwajhi dhaawacyada wejiga ee madaxa ku dhaca famaa duuna almuudixati muudixa waxaa ka yar fiihi lxukuumatu ah muudixa waa midii madaxa lafta caddaysay wixii ka sokeeya xukuuma ah xoogaa dhaawacaho la gaarsiiyey mid la saray xukuumo xukuumaduna waxa weye waa waxaan qadarnaynoo qaadigu ku ijtihaada maa yaraahu qaadigu واما الموضحه فهي ما اوضحت اللحم أي العظم لفتتي عديسه وهي كما تقدم كما تقدمت وهدي انه هلب لفتي موقته شرط ما ان لا غاري marka haduu laftaan ee ku mido musmaar oo lafta geeyo oo lafti mar la gaaro mudaxada ayada qiimaheedu waa iska go'an وأما الموضحة فهي وهي ما أوضحت العظم لفتتي عديسة وهي كما تقدم ففيها خمسة من الإبل مسمار كلي وكل فتو لفت قوسية حلشان على أبا الوقر وبقيت جناياتنا وعيال بسوها ريبي أخر كلو آثرت أن دورتي تركها هنا إسكرنا فلا لا يدور الكلام هذا الكل نوسن دارا كتاب كده اختصاري وحوز قوة ضبلينو ولا تجب الدية الدية ما واجبته بقتل الحربي والمرتد حربي قال حربي مرتد الدية الدية كما واجبته ومن وجب رجمه رجم سمتك واجب بالبينة بينك واجبين دلكيس الدية كما واجب نين كان زاني محسن ومرخاتبه كوكو عينو زاني هو محسن مرخاتبه كوكو حوال الدلة نين باسو أرضي وسكدل نين كان سو دلة دية لغا محمد suldaanka tacsiiraha iyo shaqadii asagoo uu lahaa ninkan ka galay fidna inuu kiciyo u dhawaaday marka suldaankii aa qaabilahaya maahane ninkan diya laga qaadi maayo ninkan nin dilan wey waa dhinsan yahay ninka waman wajaba rajmuhu bilbayina maxaa bayinada lagu bixinaya iqraar asagaa qirtay hadhowta inuu ka laabtaa suuragalayo beentay baa ahayd leeyahay iska tag marka kaas asaga weli dilkiisu muxatam ma ma go'no أو من تحتم قتله دلك سميتك واجبي في المحاربة حربنتي محاربة وادكو جدك شفتاية هدي ودد ندلو حولنا قاضو أما هدو دد دلو جدك عبسي قليو مرك والدله dadna waa dilay xolana waa qaaday suldaanku haduu qabto dadkii kaliya qisaastooda kaliya u fiirin ma xataa ayaga dii cafiyaan la dhaafin dilkiisu muxatab way marna ma baxsan marka ninkaas aan baxsanayn oo kale haduu dilo suldaankii shaqadiisa uu ka galay iyo fidnada uu kicinaya loo qabsanaya maana qofkan nafsadiisu qof dilan marka diya mal wala ala sayidi sayidki korkiisana ma aha biqatl abdihi adoonkiisa uu dilay adoonkiisa haduu dilay diya laga mara haddii marka wax la dilo dilkaas waxa ka waajiba wax la yiraahdo ee kafaar kafaaradaas aan insha Allah raacinaya faslun tajibul kafaratu kafara waajibta ala man qatala niki dilay man yahrumu qatluhu dilkiisu miduu xaraam yahay li xaq illahi tacaala alla dartiis alla dartiis in la dilaa qof ay xaraam tahay ninkii dila kafaara ku waajibaysa تجب الكفارة على من قتل من يحرم قتله لحق الله تعالى لحق الله تعالى وحان هينو حق الناس لو ريبه هيو كذلك كين دونا مثال بوكسين دون لكن كان حق الله تعالى وقف عن اللي دلال وقولا انه شرعي حاران تنبيه خطأ كان او عمد قف هيا ايو عمد هيا سواء لزمه قصاص أو دية أو لم يلزمه شيء منهما قصاص كو واجبته دية كو واجبته وحكم واجبنا قف كان إنه الدلب هذا ممنوع كاهد خضع على الجرب إيه واحد على الجرب كفارة على الجرب كفارة ما هي هي عتق الرقبة ما أنت الرقبة أنا ما هي فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين عنتنا كم جرت ماشان إدعام مجر لابد بلو تصوم كذا على الجرب dilka marka sida loo adkeeyo waa arkaysaa diyada laga rabo iyo qisaasta iyo kafaarada iyo waxyaalo fara badan baa la isku qutaa falow qatala nisaa ahli lxarbi ahlu xarbiga haweenkooda hadduu dilayo wa awlaadahum falaa kafaarata kafaara ma jiro لأنهم وإن حرم قتلهم دلكود وحرام هالنقض لكن لا لحق الله تعالى بل لحق الغانمين قلدان أو دد كان حول كدغان لحي دد كا درتود با لو ريباي haddee haddii ayagu isku dhex jira xarbi lagu qaado ay ku dhex dhintaan waxba lagama soo qaado waxba lagama soo qaado hadday ku dhex dhintaan laakiin ayadoo la badbaadin kara in la dilo lama rabo hadhowtee dadna waa noqon doonaan xoolaana waa noqon doona bal lixaqi lqaanimiin wallahu subxaanahu watacaala رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد waa laga soo baxay diyadii iyo wixii ku saabsan meeshaas marka waxaa laga taaban doonaa hal qodob oo dadku waxna is yeelo waxna aan la kala qaadanayn waxbaa la iska dilahaya waxna la kala qaadano fasalkaas wuxuu ku saabsan yahay qitaalulbuqaad buqaaddu waxa weeye dadka haddii suldaankii muslimiintu joogo gaar uga baxa oo xoogaa is urufsada oo markaa suldaankii xukunkii sii diida dadkaas markaa suldaanku dad buu u dirahayaa ahlucilmi ah wixii shubahaadoo ku jiraa laga bixinahayaa haddii shubahaadkaas ka bacdigeed ay ku soo laaban waayaan suldaankii daacadiisii dagaal baa lagu kicina dagaalkaasna inta la dagaalahayo waxba la yska qaadima marka dad baa ku dhimanahaya dhiig baa ku imaanahaya dhaawac baa imaanahaya wax meeshii diyaahina ma yaalla faslun idaa kharaja cala alimaami imaamka hadduu ka baxo daa'ifatun kooxoo min almuslimiina muslimiintii ka mida waraamuu ay doonaan khalcahu siibidiisii ay doonaan oo waxay rabaan inay ridaan imaamkan sida dadka la yidhaahdo waxay ku jabhdaynahayaan dowladdii oo markaas meesha ka dhisnayd oo kale inay ridaan bay damceen aw manacuu ama ay diidaan xaqan sharciyan xaq sharciya ay diideen ka zakaati zakadii wey xaqa sharciga marka marka la diida ama ninku imaamka laftiisa caaridsan yahay hadduu dadka iska dhex joogo imaamka caaridsan yahay waxba caaridkiisaas la fiirin imaamkii lama dhacsana muslimiintii uu iska dhex jooga axkaamkii kor laakiin qoladaani markii xaqii ay diideen ama suldaankii ay caarideen xoog bay cuskadeenoo xaggay joogsadeen aw manacuu xaqan sharciyan xaq sharciya ayay reebeenoo ka zakaati sida zakadii oo kale wamtanacuu waxay ku reebtooneen bilxarbi xarbad waxay isku daaficeen dagaal bacaa ilayhim dad buu u diraa dad oo ahlucilmi wa asaala cilatahum ciladoodu zuuliyaayo waxay sheeganahayaan baa lasoo fiirinaya sidii cali bni abi aalib uu ugu diray cabdulaahi bni cabaas qoladii khawaarijta ahaayo markii uu cabdulaahi la hadlay qaarkoodna waa ka laabteen qaar kalena meeshii bay ku hareen intii ku hartayna dagaal buu la galay wa asaala cilatahum ciladoodu zuulinahaya in amkana hadday suuragalta waad ciladaasi waxay noqon kartaa wax oo ka qaldan suldaanka nafsadiisa oo la saxo iyo wax ayaga ka qaldan oo la saxo labadaba waa noqona suldaankii had haddii asaga wax ka qaldamaana uu saxmi waayo waxaas qaladkaas uu saxmi waayo lagamana bixi karo mar hadduusan uusan gaarin kufri iyo wax noocaas oo kale uusan gaarin fisqi iyo wax noocaas oo kale looga bixin fain abow hadday diidaan qaatalahum waa la dagaalahayaa bimaa laa yacumu sharuhu shartiisu waxaysan caam noqonin waa diideen in ay wixii cillada looga bixinahaya inay qaataan oo kusoo laabtaan daacadii waa diideen marka waa la dagaalahayaa laakiin waxa gaalada lagula dagaalo lagula dagaalimo ninkaani nin muslim wey waxaa rabaa asaga gaalka inay u kala sokeey kuu kala sokeeyaan wixii gaalada lagula dagaali jiray lagula dagaalima wax shartoodu caam noqonayso lagulama dagaala ka naare dab wey dab lagu sii deynma wal manjaniiqi wey manjaniiqaas waxa weye dhagaxa laandeerta lagu tuuro oo waxay yeeli jireen geed xoog leh ayaa lasoo laabahayaa marka meel baa loo samaynaya dhagxan marka geedkaasaa lasii deynaya dhagaxaasuu tuura koleyba de madaaficdan la ridahaya meeshii ay kasoo bilaabatay oo fikraddu ay kasoo bilaabatay marka kaasoo kale dhagxantaas waa weynoo la tuurahayaa intaasoo waxbay baabi'in kartaa dada marka dadkaana in la baabi'iyo maaha waxaa laga rabaaye in quwadooda la daciifiyo oo daacada ay kusoo laabtaan ee in la dhammeeyo lagama rabo hadda waagii hore manjaniiqaasna koleyba waxa hadda dadku ay madfaca u yaqaanaan booskiisii oo kaleu ku jiray dabaabbana waa jirta iyadan dabaabana waa jirtay oo ee, bir la sameeyo oo rag ay riixahayaanoo riixayo dad ku dhex jiraanoo ee, derbiyaasha waaweyn baa lagu dukayn jiroo lagu daloolina derbigaasaa lagu dhufanahayaa marka hadda dadka kor joogaana ayaguna marka ee, ayaguna kolleyba oon farsamooyin ay kula dagaalan bay yeelanahayaan laakiin birtaasay ku dhex jiraan meeshaanay derbiga ka daloolinahayaan waxyaalaha maanta lagu dagaalahayana de waxaa ka mid ahaa ee, muxuu ahaa leeb la isku soo tuuro iyo waran la- ee, muxuu ahaa ee, marmarka qaarkood dhagxan intay wax kululeeyaan soo ridaan dadkiina waxay ku dhex jiraan birtaasay ku dhex jiraan oo meesha waxbay daloolinayan marka iyaduna waa jiri jirtay wixiina hadda waa kuwaas farsamadii waa soo kordhaysaayo mid walba ee horay buu ka walaa yutbacu la raaci maayo mudbiruhum kii dib jeedshay hadduu cararo ee, la eryanma oo la israacin markay kala firdhaan oo kale la eryan maayo la dili maayo ee, haddaan laga cabsanayn intay isku dunmaan haddana soo laabtaan mar haddii la kala firdhiyo faraha laga qaado walaa yuqtalu la dili maayo jariixuhum midkoodii dhaawacaana la dili maayo oo dadkaani ee, dagaalka lala dagaalahaya waa dagaal maslaxa keentay oo la rabo ee, m- muslimiinta tafaruqoodii iyo waxaas lagu ilaalinaya maahane dadkaani dad in la dilo la rabo ma wixii laakiin intaas dhexdeeda ku dhinta waxa weye waa alaf- nasiibkoodaa galay marka kii dhaawacmana la dili maayo inay soo laabtaan weeye waxaa laga rabaa in la dhammeeyo maaha wamaa atlafuuhu waxay talfiyaan calaynaa korkeeda xoolay naga baabi'iyeen ee, faras bay boqongooyeen dagaalkiibaa wax ku baabi'een ow atlafnaahu aan talfino calayhim korkooda fi lxarbi xarbadii laa damaana fiihi damaan kuma jiro intaa la dagaalamahayo ee, ayagiina waa dagaalamahayaanoo ta'wiil bay ku dagaalamahayaan nimanku niman iska tegi maayan waxbay ta'wiilshanayaan muslimiintii kalena waxaa la rabaa in daacadii lagu soo celiyo marka intaa la dagaalamahayo wixii ku dhuma ee, laga maro wa axkaamu lislaami jaariyatun calayhim islaamka axkaamtiisa korkooda ayay ku socotaa waa dad muslimiina ee, muslimiinta axkaamtooda korkooday ku socotaa axkaamtii muslimiinta ku socota haddee haweenkoodii la qafaalan maayo nikaaxoodii fasakhmi maayo oo dadkii dad muslimiina wey. haddii meeshaas ay joogaan oo markaas aan weli laga xoog badin oo aan la kala firdhin ay meeshaa joogaan oo isxukumaan oo wax isku maamulaan maamulkoodaas ee, waa socona wayunfadu waa la fudinahayaa min xukmi qaadihim qaadigooda xukunkooda xukunkiisii maa yunfadu wixii la fulinahaya min xukmi qaadina qaadigooda xukunkiisa hadday meeshaas gaarka ah ay tagaan qaadi samaystaan oo nin madaxa samaystaan oo ilaa aan weli lala dagaalin oo lagu jiro ee, shubhadii laga zuulinahayay arrimaha noocaas lagu jiro qaadigaas waxyaalaha uu xukumahayo wixii qaadigaygu hadduu xukumo la fulin lahaa waa la fulina waxaan la fulinayni maxay yihiin wixii nas iyo ijmaac iyo ka hor yimaada kaas ee, qaa- waa la burin lahaa awalba laakiin axkaamtii saxa oo qaaligaasi uu xukumo oo ee, buqaadda qaaligooda uu xukumo waa la fulin la joojin maayo lama laha hadhowtadii markay daacada kusoo noqdeen axkaamtii horeo la gaaray oo dhan waa burtay wixii axkaama oo qaaligoodii uu xukumay wixii socon kara waa la socodsiina wain lam yan- yamtanicuu bilxarbi xarbad haddayse ku reebtoomin lam yuqaatilhum la dagaalima waxay yidhahaan suldaankaani ma fiicno waa ka cabteen oo waa ka sheegteen laakiin xarbad meel uma fadhiisana shacbigay iskaga dhex jiraan markaas wax dagaala lagu kicin buqaad marka ay noqonahayaan waa bannaankay u waa waa xoog bay cuskadeen oo shawkay leeyihiinoo xoog bay leeyihiinoo nin ay addeecaan oo maamulay leeyihiin ta'wiilna waa wataanoo meel mari kara ta'wiil ta'wiilkaasi waxa weye waa wax haddii laga daba tago ay soo baxayso inuusan sax ahayn laakiin marka horeyso qofku ismoodsiin karo inuu qa- saxan yahay ismoodsiin karo taasna waa wata baabu siyaali siyaal waxa weeye weerarkii qof baa lasoo weeraray xoolihiisaa lasoo weeraray naftiisii baa lasoo weeraray xariimkiisii baa lasoo weeraray siyaal waman qasadahu muslimun muslim ninkuu usoo qasdo yuriidu doonahaya muslimkaasi qatlahu asaga inuu dilo jaaza lahu waxaa u bannaan dafcuhu inuu iska reebo inuu iska reebaa waa u bannaan siduu iskaga reebi doono hadhowtadii xoogaa tilaabooyinka waa la cadayn doona inuu iska reebaa u bannaan walaa yajibu waajibna maaha oo inuu faraha ka qaado hadile waa u bannaan tahay oo markaas waxay noqonaysaa ee, ka- kun ka khayri bnay aadam hadduu doono waa iska dhaafi kara labada midkood in la dilay taagan tahay marka kii la dilahaya anigu aan noqdo waa oran kara maadaama laba muslimaydi wain qasadahu kaafirun gaal hadduu usoo qasdo oo bahiimatun ama bahiim bahiimadaasi ama dugaaggii ha noqoto ama bahaa-imtii dadku dhaqan jiray qaarkood oo ee, dilaa noqday ha noqoto wajaba dafcuhu inuu iska daafaca waajib ku ah waa inuu iska reebo intii isagu uu kari kara gaalkan ha dhinto gaalka dhimashadiisu ee waxa weeye ee mu- muslimkan dhimashadiisa ayaa ka dara bahiimadiina waa inuu iska reebo wain qasada maalahu maalkiisa hadduu usoo qasto jaaza dafcu inuu reebaa waa bannaan tahay walaa yajibu waajibihi qofkii ku soo weeraray hadduu xoolahaaga usoo qasto inuu xoolo kaa dhaca uu rabo haddaa rabtidna waa daafacaysa haddaa rabtidna waa iska daynaysa wain qasada xariimahu hadduu usoo qasto haweenkii wajaba dafcu inuu daafaca waajib ku ah inuu iska daafaca waajib ku ah faaxishadaas marka ee, daafacaas uu daafacaya wuxuu yidhi maa lam yakhaf calaa nafsihi haddii ay noqoto marka wax asaga ka xoog badan oo uusan u birdhigi karin oo uusan waxba ka tari karin haddii ay noqdaan ee, wixii leeyahay waajib bay ku yihiin waxay u baahan yihiin ee, istitaacay u baahan yihiin wayadfacu waa reebaa bilshali falshal midka sahlan iyo midka ka sahlan waxba waxay ka sahlan yihiin ayuu ku reeba marka lagu leeyahay qofkan kusoo weerara iska reeb waxba waxay ka sahlan yihiin baa lagu reeba fain carafa hadduu garto annahu yandaficu inuu ku reebtoomahayo bisiyaaxi qaylo falaysa lahu darbuhu inuu garaaco mala ninkan meesha soo galay xooluu doonahayay waxbuu soo weeraray hadduu qayliyo wuxuu ogyahay inuu cararahayo marka intuu u aamuso jugsiinma hadduu qaylaba ku carara aw bilyadi gacanta hadduu ku ku eh, inuu ku dhufto bidarbi bilyadi gacanta uu ku dhufto hadduu ku reebtoonayo falaysa lahu bilcasaa eh, adarbu bilcasaa inuu ul ku garaaco male dharbaaxya intuu wax ku dhufto hadduu tegayo ul ku garaaci maayo aw bilcasaa ul hadduu ku reebtoonayo falaysa lahu sayf seef malo aw biqadcil yadi gacan inuu ka jaro hadduu ku reebtoonayo falaysa lahu qatluhu asagoo dhan inuu israaciyo mala waxba waxay ka sahlan yihiin wey alakhaf alakhaf fain taxaqaqa hadday xaqiiqo noqoto annahu laa yandaficu inuusan reebtoonayn ilaa biqatlihi in la dilo maahane falaa- falahu qatlu inuu diluu leeyahy walaa shay calayh waxna korkiisa maaha oo qofkaan xurmadiisii asagaa tuuray oo dhiig iyo diye iyo eh, muxuu ahaa wax ku heli lahaa asagaa iska tuuray xurmadiisa waidan dafaca hadduu reebtoonaado xaruma tacarudu lahu in loo bambaxa waa bannaanta ee waa waa xaaraam wey ninkii maalan eh, danni qaaliba waxa weeye in la dila maahan inuu si kale ku joogayn haddii dila ay noqoto waa la dila si kale kuma jooga haddii uu reebtoona inta dagaal wax lala galo uu marka eh, iska laabto uu tago loo bambixi maayo marka lama laha ninkan waxa weeye waa isoo weeraray waa inaan ka caarsado aniguna aan wax yeelo lama laha ujeeddadu waxa weeye waa inuu kaa tago baabkii siyaalkana intaas ayuu ku soo gaabsaday kitaabkana de aad buu usoo gaagaabinahayaa sheekhu baabkaas waxaa la dabagelin jiray ee axkaamta daabadaha daabad ninkii wado oo daabadu ay waxyeesho daabadii iska socotaa ninkii ay waxyeesho waxyaalahaas axkaamtooda fuqahadu meeshaa soo gelin jiray baab ridda riddadii baabkeedii riddadaasi hadde waxa weye nacuudu billaahi minhaa waxa weye waa qofku inuu islaamnimadii ka laabto camalkii uu soo marayna waa burinaysa camalkii uu soo maray waa burinaysa haddii ay la xiriirsato mowd ay la xiriirsato camalkii oo dhan waa buray waxba kama jira fawaabkiisiina waa buray ee, waajibkii ka dhici lahaana waa buray haddii aysan mawdkii la xiriirsana uu asagoo intaa salaadii soo tukanahaya uu ridoobo soo laabto ridadaasi camalkii hore fawaabkiisii oo dhan bay burinaysaa laakiin hadda soo celi waxyaalihii ridadaas ka horreeya lama laha acmaasha soo celi ma lala man irtada can lislaami islaamka ninka ka laabta wa huwa baaliquna suqaan gaaruhu caaqilun caaqa mukhtaarun dooranahayo aan lagu khasbin istaxaqa alqatla dil buu mudana baabkaas ridadaadi fuqahada markay ka hadlaayeen waxyaalaha lagu ridoobo wax fara badan ayay tiriyaan laakiin waa sheekhu waa iska soo gaabsatay marka dil buu mudanahay man badala diinahu faqtuluuhu xadiidkaasi waa xataa hadduu waagii hore yuhuudi nasraani ahaa oo soo islaamo yiraa yuhuudinimadii ama nasraannimadii aan ku laabanhayaa murtid wayajibu cala alimaami imaamka waxaa ku waajibahaya istitaabatuhu tooba inuu ka dalbo uu tooba ka dalbo haddii waxyaalo shubahaad ay ku jiraan shubahaadkaas uu ka bixiyo wain abaah fain rajaca hadduu laabto ilalislaami islaamkii qubila minhu waa laga aqbala ismuslimiintiisii buu ka mid noqona wain abaa hadduu diidana qutila fi lxaali isla markaasaa la dilahayaaye muddo loo sii kaadin maayo dhowr beri ha loo sii kaado lama waa la dila fain kaana xuran hadduu xur yahay lam yaqtulhu ma dilo ila alimaam ow naa'ib imaamka naa'ibkiisa ayaa maahana cid kale ma dilayso oo waxa ridada iyo xuduudda iyo wuxu dilahayaa haddii meeshaba imaam joogo imaamka ay samaynhaya ama naa'ibkiisa si aan arrintu fawdo u noqon fain qatalahu kayru keyrkiisa hadduu dilo cusira waa la tacsiirahayaa walaa diyata caleyh ninkaan waa nin la dili lahaa waa murtad laakiin dilkiisa suldaankaa lahaa nin kale hadduu soo kacoo dilo meeshaas dibnaa ka kici karto suldaankii xaaladiisiibuu galay marka waa la tacsiira marka tacsiirkiisana wixii suldaanku u garto ayuu ku tacsiira lama rabo suldaanka arrimihiisa in la dhex galo nin kale wixii suldaanku fulin lahaa iska fuliyo lama ama ninkaanay suldaankiibaa wax ka dhex dhacahayaan ama qofkan wax la yeelay iyo qaraabadiisiibaa wax ka dhex dhaca haddii mar suldaankaas maahana cid kale ay hawsha farageliso meeshaas marka fidna ka abuurma wain kaana cabdan addoon hadduu yahay falisayidi sayidkii waxaa u sugnaaday qatluhu inuu dilo sayidkiisa hadduu dilo awalba maalkiisa weyo cidu kuma soo qabsata wain takararat hadday soo noqnoqoto riddatu riddadiisii waislaamu islaamkiisii qubila minhu waa laga aqbalaya wayucazaru waana la tacsiirahaya noqnoqoshadan si uga uga joogsado waa la tacsiiraya qof iska daciif oo had walba shubha soo marayso iska laabanayo oo sidaas ku socda waa la tacsiiraya baab ljihaadi jihaadkii baabkiisi jihaadkaas hadde asagana marka la dagaalamo dad unbaa ku dhiman doona marka meeshaanna waxaa lagu soo jiray qof la dilay iyo mid lasoo weeraray iyo mid murtadoo la dilay iyo xuduuddii baa kasii dambayn doonta marka jihaadkii ku saabsan aljihaadu fardu kifaaya fardu kifaayo fardu kifaayo isagiyaa sii fasiro wuxuu idaa qaama bihi hadduu isku taago man fiihi lkifaayatu kifaayo midkay ku jirto dad ku filan hadday isku taagaan saqada canilbaaqiina inta soo hartay waa ka dhaca dad ku filan jihaadkaas haddii ay u kacaan dadka kale dembigood waa ka dhaca hadday giddigood ka wada joogsadaanna dadkoo dhan dembigood waa wada qabsan meeshaasna marka waxa weye